Hay'adda Maaraynta Masiibooyinka Qaranka Soomaaliyeed SODMA ayaa maanta mar kale deegaanka Garis Valley si gaar ah waaxda afraad iyo xaafadda Aweydow ee degmada Xamarjajab iyo Howlwadaag waxa ay gargaar ugu qaybisay saddex iyo toban kun iyo sagaal boqol oo qoys oo isugu jira danyar, barakacayaal iyo naafo. Deegaanka Garis Valley ayaa waxaa gargaar loogu qaybiyey laba iyo toban kun oo qoys, halka degmooyinka Xamarjajab iyo Howlwadaag gargaar loogu qaybiyey kun iyo sagaal boqol oo qoys. Qoysaska maanta gargaarka afurinta ah ka faa'iidaystay ayaa u mahadceliyey hay-adda maaraynta masiibooyinka qaranka Soomaaliyeed ee SODMA oo mar walba u taagan caawinta iyo sidoo kale u gargaaridda bulshada Soomaaliyeed. Agaasimaha waaxda gargaarka hay-adda SODMA Saare Cali Yuusuf iyo agaasimaha waaxda dabagalka ee hay-adda ayaa ka warbixiyey deeqdan gargaarka iyo tirada dadka ay maanta u qaybiyeen.
maanta oo maanta oo talaado ah ay- sida caadadu ahayd waxaan wadnaa howlihii qaybinta ee bisha barakaysan ee rabadaan waxaan ka soo bilownay degmada madiino oo aan maanta aan u geynay een, maama ugaasa foundation aan geynay waxaa kaloo ku xigay degmada howlwadaag iyo xamarshajab oo iyagana sidoo kale laga soo qaybiyey oo intaba ahaayeen dad barakacyaala iyo dad disaybal ah waxaan ku soo qatimnay oo ku soo gunaanunay xa- ee, deegaanka garisbaalley xaafaddiisa saddexaad iyo xaafaddiisa afaraad oo aan ku kala qaybinay toddoba kun oo qoys oo uu wakiil ka yahay xildhibaan ee, xildhibaan cabdulaahi balaag iyo shan kun oo qoys oo uu wakiil ka yahay ee, korneel cabdu- cabdulqaadir macalin mukhtaar oo intaba si nabad qab ah noogu dhammaaday dadka halkan ka faa'iidaystay dhammaantood waa dad u baahnaa een, raashinkan daruuriga aan keennay oo nooga yimid dowladda een, dowladda China waxayna ku soo aadayey xilli bishii barakaysnay rabadaan aan bilowgeedii ku jirno ayay ku soo aaday waxaan joognaa degmada howlwadaag halkan waxaan maaragtay aan deeq gargaara oo ka kooban qamadi iyo timir aan ku siinay afar boqol oo qoys oo runtii naafo ah oo ah dadkii mudnaa oo maaragtay ah dad xaalado kala duwan iyo duruufo kala duwan la nool annaga iyo maaragtay dalladda naafada soomaaliyeed oo iskaashanayna oo nala joogo guddoomiye cabdulaahi ayaan maaragtay runtii shaqadan aan wada qabannay dadkan runtii waa dad u baahan gacan intaan ka weyn oo maaragtay maadaama bil ramadaana lagu jiro gargaar joogtaa iyo ka warqab joogtaa u baahan hay-adda maaraynta masiibooyinku tabarteeda ayadoo kaashanaysa iyo maaragtay dadaalkeeda intaan ayay maantay soo garatay runtii intaanna kuma ekaan doonnaa wixii kale oo joogtaan ka dhigi doonnaa maaragtay inaan soo noqonoqono oo ku dadaali doonnaa waxaa kale oo aan saakay iyadana gargaar aan ka qaybinay degmada xamar jajab oo aan kun iyo shan boqol oo qoys ayagana aan ku siinay ee, qamadi dadkaasoo ayaguna ah runtii dad ka soo barakacay gobollada dad ku jira kaamaamka magaalada ah ayaga laftoodu ahaa dad xaalado kala duwan la nool ee runtii hay-addu maalmahan waxay ku jirtaa ee, gargaar qaybin joogta oo maaragtay runtii kumannaan qoys ayay bishan gudaheed ay maaragtay ay si joogtaa wax u siisay